hareeraha jidadka magaalada beledweyne ayaa waxaa inta badan ku ganacsada dad u badan haween iyo dhalinyaro kuwaasoo waxyaabo kala duwan ku iibiya waxaa inta badan dhibaatooyin kala kulmaan gaadiidka maraya waddada kuwaasoo xilliyada qaar biyaha iyo dhiiqada dhex fadhiisa waddada ku seeriya ama ku haleeya ganacsigooda qaar ka mid a ganacsatada ku iibiya hareeraha waddooyinka magaalada warbaahinta la hadlay ayaa maamulka hirshabeelle ka codsaday in meel loo dhiso ay ku ganacsadaan boqooye maxamed sabriye waa magacayga waxaan ka ganacsadaa sida dharka ciyaalka oo kaleeto sida baatiga oo kaleeto waxyaabahaas oo kaleeto sida baatiga iyo dharka ciyaalka wax badanaan kala kulanaa xilliga dhiiqada oo kaleeto baabuurtaan halaynayso bajaadyadaan halaynayo wax badanaan kala kulanaa soomaha rafaad badanaa jiro dhiiqooyinka oo kaleeto moobeeladaa nooga dhacaa roobka xilliga roobka baa ugu darnaato tii ay baatiga uu ka gaaro waa ka jaraa waa iska dhaqdhaqanaa leh wixii noo xaraashmaan waa iska xaraashanaa maamulka inay wax baqda noo qabtaan aan sugaynaa haddii ilaa yidhaha meel ganacsi ay noo sameeyaan wax noo qabtaan dadku waa iska dhibaataysan yahay agoonaa jirto dad jiranaa jiro dad xanuunsanoo caafimaad allaa sii kara lagso maamooyinka wixii soo bixiyo qoraxda u soo bixiyaa jiro kolley waxaan rabnaa in meel nolo ku ganacsanaynaa meel haddii naloo dhiso meel nalo geeyo sida carruurtayna mal nool maalmeedkeeda ugu raadsano waxaan gadnaa dharka iyo kabaha iyo alaabaha yaroodka oo ciyaalka ay ku iidaan walaahi laamiga waxaan kala kulannaa dhiiqada ee gaaradameerka sidoo kale iyo baabuurta dhiiqada inagu soo fadhiyaan dhib aad iyo aad u weynaan ku qabnaa alaabteeda inta badanna waa inaga haleeyeen oo dhiiqayba leeyihiin marka waa kaas ah qaarkoodna waa uun waa qallajinnaa qaarkoodna waa uun jafnaa waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya waxaan ka codsanaynaa laamiyaha iyo meelaha magaalada oo bilacda leh inay naga hagaajiyaan oo meelaan dhiiqo lahayn inay naga dhigaan oon ku shaqaysan karno maamulka gobolkana saasaan ka codsanaynaa